عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض baabun fii bayaani alxukmi idaa xaadat bal wuxuu baabaysan yahay xukumka ay yeelanayso haweenaydu hadday xaydo fii shahrin bil keliya halaada xiyadin saddex xayd ay aragto ee iyadaa sheeganaysa waa waxay tidhi saddex xayd bal maxaa arrinku yahay miyaa laga aqbalayaa oo saddex goor inay xaydo saddex duhri meeshii ay israaceen mise xukumkuu kaba dunaanayaa taas buu baabkeedii yahay iyo wamaa yusadaqu waxaa loo rumaynaya nisaau dumarka ee laga aqbalayo laga rumaysanayo filxaydi xaydka iyo walxamli uurka fii maa yumkinu wixii suurtagelaya min alxaydi xaydkaba mida biqowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii baaba deetan xujadiisu ay tahay ilaahay u yihi walaa yaxilu uma bannaano oo lahunna dumarka an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allaahu wixii ilaahay abuuray fii arxaamihinna raximyadooda ilaahay ku abuuray inay qariyaan uma bannaana bal kollay aathaar iyo ayuu tarjamada inoo raacin doonaa qeybta hore wuxuu bal sheekhu raximahu llahu tacaala tarjamada dee waana inoo iman doontaa wixii balmeed laga qaadanaye haddii haweenaydiba ay sheegato bil keliya dhexdeed inay saddex goor xayday maxaa xukumkeedu noqonaya waayo sheegashada waxaa kaba imaan si haweeney la furay ka soo qaado dee dalaaqi waxaaba dee inay dalaaqina wata axkaamle ay kaba mid tahay haddii dee dalaaq rajciya iyo in laba soo ceshan kara muddadaas waxa weeye haddaba hadday sheegato inay bil keliya xayday ciddada dhammaadkeediibaa kaba ratimayo nin kale inay xalaal u noqotaa kaba ratimayso inaanay bal maalan kii hore rajcadiisii ay go-do onu soo ceshan karine bal hadday taa sheegato maxaa xukumkeed noqonaya waa qeyb arrinta kale uu sheekhu aayaddan u soo qaatay waxa weeye marka la eego xaydka iyo xamligu waa wax iyagu ay og yihiin oo qarsoon dee ilaa xamligu malaa wax daahira noqdo waana waxaa ilaahay subxaana wa tacaala raximkooda dumarka kuba abuuray haddaba bal markaa waxa ay tahay iyagii dee aayaddu sida inooguba sugan wax u bannaan maaha inay qariyaan wixii ilaahay raximkooda ku abuuray oo iyadoo xayd jira ay xayd la-aan sheegtaan ama iyadoon xayd jirin ay xayd sheegtaan oo kale xamli iyadoon u jirin ay xamli sheegtaan ama ay xamligii anfiyaan dee iyagoo qaarad kollay taa kaba leh inaanay uba bannaanayn marka kol haddii layidhi uma bannaano taasi waa ayadda tuu soo qaatee maxaa iyadii meeshii imanaya haweenaydu iyada waxay mu'tamano ku tahay laguna aaminay lagana aqbalaya wixii ay ka waranto wixii raximkeeda kuba sugnaa hadduu suurtagal yahay dee wixii aan suurtagal ahaynan dhici karayn sheegashadeedii lama aqbalayo laakiin wixii suurtagala waa cibaaradiisa uu horreysiiyey hadday xayd sheeganaysa iyo muddadii iyo hadday xamli sheeganaysaba arrinku kol hadduu suurtagal yahay iyadiibaa mu'taman iyo mid lagu aaminay ah wixii ay kaba sheegtana waa laga aqbalaya waa lagaba rumaysanayaa waxaana taa ina tusaysa aayaddanoo kol haddii ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala iyagii uma bannaana inay wixii kuba sugnaa arxaamtooda ilaahay ku abuuray qariyaan haddii la yidhaha arrinkaas inna lagamaba aqbalayo wixii ay halkaa daahirsadeen inay sheegteen dee waxay noqonaysaaba in wax faa-iido oo arrinkan in ama aayaddu ay keeni lahayd maba jirto marka waa iyada wixii ay sheegteenee suurtagala waa laga aqbalaya ama xayd haba noqoto ama se xamli haba noqoto bal taas waa umuuru markaa ahaar buu inoo raacin doona waxaan ilaahay arxaamtooda ku abuurayna ee xamligi iyo xaydkeeba xaydkiina raximkiibuu kaba yimaadaa xamligina waa kan raximkii kuba sugan marka inay qariyaan si ay ciddadu u dhammaato oo ay tidhaahaan bal maalan xayd aan jirinba ay sheegtaan si ay ciddadoodii u dhammaato ona ninku aanay u suurtogelin inuu soo ceshado oo kale ama qarad kale ka leeyihiin waxaan jirin ay sheegtaan dee taasi wuxuu bannaan maaha marka iyagiibaa waajib ku tahay inay muujiyaan oy ka warramaan wixii xaqiiqadii kol haddii taa laba yidhina dee mu'taman bay taa ku yihiina wixii ay sheegeen aan dee waaqicu diid ahayn waa laga aqbalaya taas baa intan idadna tahay marka wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala waydkaru waxaa laga soo naqliyey can caliyin cali bnu abi aalib iyo wa shureyxinu shareex waa qaadigii shahiirka ahaa ee cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo in ka dambeysayba qaadi waqtiyadoodii ahaa haddaba ayaa waxaa laga soo naqliyey ma inay yidhaaheen waa in imra'atun haweeney jaa-at hadday laba timaado bibayinatin caddayn min bidaanati ahlihaa dadkii iyada kuba dhowaayee xaalkeeda la socday dee ehelkeedii gaarka ah kaba mida oo minman yurdaa ciddaa ay laba imanaysaana ee waxaan dee markhaatiga u furayaana minman duul kaba mida yurdaa laga raali yahay diinuhu oo ruux dee lagu kalsoonaan kara ah maxay ula timi annahaa xaadat inay xaydayd alaaan saddex waa saddex xayd fii shahrin bil dhexdood sudiqat waa laga aqbalayaa oo waa laga rumaysanayaa bal aharkan kolley uu inoo soo naqliyey sanadkiisu bal ama rijaashiisu waa rijaal hiqaad ah sheekhuna siqa tamriid buu kuba soo naqliyey sababteedna waxa ay tahay waxaa aharka soo naqlinaya shacbi baa soo naqlinaya imaamkaas markaasaa aimada qaarkood may sugin samaaciisa cali walow dee waaqica uu joogay maalintii uu shuraaxo rajminayo kaliya wixii uu halkaa yidhi uu joogay taa uu kaba maqlay ee laakiin samaac badan baanay u suginoo arrinkaas dhici karta inqidaac inuu soo galo ayuu siiqadan tamriid uu iyada waxa weeye uguba soo naqliyey arrinkuna wuxuu ahaa haweeney baa timi oo cali ibnu abi daalib waqtigii khilaafadiisii bay timi nin ay nin furay bay ishaysteen ay dee markaas dacwo ay uguba timi markaasaa waxay tidhi bil dhexdeed baan saddex goor xayday arrinkiina maxaa ka dhalanaya ninka uu furay inaanu kol haddii xayd ciddadii way dhammaatay weeye ciday doontay guursan kartaa ma soo ceshan karo ee isagiina waa kan khusaan baa kaba dhexeeyey cali baa shureex ku yidhi bal kala saar waa qaadigiisii kala xukum wuxuu yidhi markaa shureex yaa amiira almu'miniina wa anta haahunaa ma adigoo halkan jooga oo shaahida ayaan anugu qadiyadan aan xukumaya markaasaa wuxuu yidhi iqdi baynahumaa markaasaa wuxuu yidhi waxaa odhanaya shureex baa odhanaya idaa jaaءat min bidaanati ahliha minman yurdaa diinuhu wa amaanatuhu tascumu anaha xaadat ثalaaثa xiyad tadhuru cinda kuli qarin wa tusalli jaza laha wailaa fala hadday la timaado waayo arrinkani waa arrin dee markaas dhici karta inuu aada u yaryahay suurtagal haba noqdo dee markaan eegno duhri iyo xayd laba eego ina intaa in ka badan baa dee ciddada bixitaankeedu noqonayso waa tan kolkol saddex bilood ama ay ama lixdan cishiya ay kuba dhowaanayso waa marka aynaan aqal aqal mid kastaba aan laga dhigin haddii xataa mid kasta kii ugu yaraa lagaba dhigo walow khilaaf halkaa bayna halcilmi jiro maxaa uguba yar dee waxaa laga yaabaa inay xataa soddon cisho ka badnaan karto oo shaaficiyada agteedoo kale iyagu duhri u qabo aqraada dee waa labayo soddon cisho iyo wax ayay meesha iman karaan kuwa sagaal iyo soddon cishoy odhanaya kuwa lixdan cisho kama yaraanaysay odhanayaan arrinkii waana markay ka dhaqaaqaanuun muxuu yahay qordhigu maxayd baa mise waa duhri hadhowna maxaa xayd muddade uguba yar duhrina intee uguba yar umuurahaasaa waxaana kaba soo baxayaan markaasaa shurix baa wuxuu yidhi haddii ay la timaado dadka iyada xogogaalka wi ehelkeedii ah weliba dad lagu kalsoon yahay weeyoo diin ahaan loogaba raalli noqonayo oo caddaynaya inay saddex goor xaydo iyo mar kasta intay daahir noqotay ay maydhato ay tukatay haddana xaydkii uu kuba yimi dee arrinkaa waan aqbalaynaa haddii kalese dee waxaan imkaankiis ahma de waa arrin yar oo taa kama aqbalayno cali bnu abi aalibna waa ku waafaqay amiirulmuminiin oo waxay idhaaheen markaasuu yidhi hadal qaaluun qaaluunoo yidhaaheen bilisaani rum buu axsanta yahay lafdigan qaaluun oo bilisaani rum si fiican baad yeeshay martiibuu soo naqliyey oo iyadu markaa waxa weeye haddii inay dumarkan iyaga is-og xaaladooda waxaana caadada dumarkuna dee dhammaan ma aha heer keliya uuno xadaysan oo ay iskaga wada mid yihiin way jaanibkaa ku kala duwan yihiin duhri inta ugu yarna way ku kala duwan yihiin markaasa haddii iyaga isog lana aaminayaaye haddii dee ruux lagu kalsoon yahay ta ama dee cid sheegatay inay tani xaaladeeda too lagu yaqaano arrintani ay kaba dhacdo caddaynayso laguma kalsoon yahay tii waa la aqbali haddii kale se dee waxa weeyaan shaki bay yeelanaysaa ujeeddo kalena waaba lagu tuhmi karaa inay leedahay waxana wax badan ma aha saa daraaddeed lagama aqbalayo hadalku kaa weeye waydkaru can caliyin wa shurayxin in imra'atun ja'at ina imra'atan maaha haddii dee sidaa xarakada waa in waxa weeyaan in imra'atun ay in jaa-at waa intii shardiyada ahayd weeye markaa jaa-ad ficilkani mid uu fasiraya taa horena dee bal matalan faacilkii uu noqonaya waa in jaa-at hadday la timaado imra'atun haweeney bibayinatin cadayn min bidaanati ahliha ehelkeeda kuwa dee iyada khaaska u ahee aada uguba dhowe xogaalkee xaaladeedana laba socda oo minman yurdaa diinu cid la aqbali karta oo markhaati geli kara oo diintiisa lagaba raaliyey ah kaasoo bal maalan caddayn annahaa xaadat inay xayday alaaan saddex fii shahrin bil dhexdeed sudiqat waa laga rumaysanoo dee waana ku cidda bixi wixii kale kaba ratimayey dee aqraadii oo dhammaatana way ka wada ratimaysaa waqaala cadaaun cadaa bnu abi rabaax baa wuxuu yidhi aqraa'uhaa haweeneyda qurciyadeedu maa kaanat waa maa kaanat tactaadu wixii ay dee taqaanay ee iyada waxa weeye ay bal maalan iyada caadaba u ahaa taas bay aqraadeedu noqonaysaa oo macnaa waxa weeyaan qabla alaaq imika bacda alaaq baaba dacwa iman kartaa muran baaba iman karaa qabla alaaq maxaa aqraadeedu ahayd haddii waxaan intii aan laba furin lagu yaqaanay oo ayaamahan ay sheeganaysa habkan waxaan ay sheegatay lagu yaqaano wax lagu yaqaanay ay tahay sax waa laga aqbali laakiin haddii wax tii ka duwan bacda dalaaqu ay sheegatay dee lagama aqbalayo weeye iyadoo markii hore lagu yaqaanay kasoo qaad xaydkeeduba inuu toddoba cisho yahay duhrigeeduna dee labaatan cisho taqriiban uu qaato oo bal maalan taas haddii laba yidhaahana duhr iyo xayd duhr iyo xayd duhr iyo xayd muddadu ay badnaanayso oo bacda dalaaqun ay tidhaaha may ee bil keliyaan wixiiba ay igu wada dhammaadeen oo wax caadadeedii ka duwan dee taa lagama aqbalayo ee wixii laakiin lagu yaqaanay iyada ahaa iyadoon dumarkii kaleba loo eegin caadadeedu ay ahayd ayaa markan dambana dee kolley waa wax la yaqaanay iyada kaba iman dee wax laguma ogaa markaa taas baa la raaciyo aqraadeedu ay noqonaysaa aqraana waa jamcu qur'in dawaata lafdiga qurcina qur-aanka inooguba sugan yahay luqada carbeedna duhrigana waa noqdaa xaydkana waa noqdaa aimaduna halkaasunbay kala mareenoo kuwana qurcigan iyo aqraadan dumarku ay tirsanayaan adhaar bay kaba dhigeen sida maalikiyad iyo shaaficiyad oo kale ama qolada reer xijaas kuwana xaydkay kaba dhigeen sida qolooyinkan kale reer ciraaq xanaabilada iyo xanafiyada iyo bal taas bay tahay sababtuna luqada labaduba keenaysa dee qolo kastaana qaraa-in kaleay ku xoogeeyeen intaa loogaba jeedo halkan aayadda labadiiba oo ixtimaalaysaa ayay laba yimaadeen haddaba albaa aqraadeedii ama adhar aan idhaahno ama xayd aan idhaahne waa wixii ay hore u taqaanay ee caadadeeda ahayd bal intaan dalaaqiman intaan hadalkani iman wixii laguba yaqaanay taasunbay noqon wabihi qaala ibraahimu bal bihi qaala ibraahimu waxayn cadde inoo dambeeyo damiirkuna aqrab madkuur buu ula laabmaa waxay noo dambeeyeyna cadaa ibnu abi rabaax qowlkiisan uu yidhi aqra'uhaa maa kaanat oo wixii looga jeeday aan fasirnay marka haddaan kaa u celino bihi bimaa qaala cadaa waxa uu cadaa ibnu abi rabaax yidhi ayuu qaala ibraahim ibraahim nukhicna taasuu yidhi oo bal matalan taalin kale ibraahim nukhicina hadal ku dhow kaa shureexiya lagaba soo naqliyeyna waa lagaba soo naqliyey oo bal maalan damiirku walow dee wixii u dhowaa uu ka yahay kaasna waa loo celin karaa iyadoo la odhan karo dee nusqadaaba taqdiim iyo taakhiir kuba suganya ama laba qowl buu leeyahay waxaa cadaa yidhi ayuunbuu ibraahimna kuba tegay wa qaala cadaaun cadaa wuxuu yidhi alxaydu xaydku yowmun maalin weeye ilaa khamsa casharata ilaa shan iyo toban macnaa xaydka inta ugu yari maalin bal maalin iyo habeenkeed baan idhaahno waxa ugu badanna shan iyo toban haddii dhiiggu intaa inka badan socdo dee istixaaduu noqonaya bal taasna waa qowl wa qaala muctamirun can abiihi muctamir wuxuu yidhi ibnu sulaymaan isagoo aabbihii ka warinaya sa-altu waxaan weydiiyey ibna siriina sulaymaan baa weydiinaya maxamed ibnu siriin can ilmar'ati haweeney taraa arkaysa addama dhiig bacda qur'ihaa waa qur'igeedii dabadeed oo waxa weeyaan waa intay daahir noqotay ee qur'igeedii hore dhammaaday dabadeed bikhamsati ayaamin shan cisho dabadeeduun haddana dhiig arkaysa maxaa arrinku yahay dhiiggan ma dhiig xayd baa lagu tirinayaa mise kol haddii muddadii ay duhriguba ay ahaydba uu shantaa cishaba ahaa maxaa dee waxaa laga dhigayaa un dhiig dam fasaadoo duhrigii laba xayd u dhexayn jiray intan waa kaba badnaa taas maxaa xukumku yahay qaala markaa wuxuu yihi ibnu siriin annisaau haweenku aclamu bidalik waxa caadooyinkoodu ay yahay iyo sidaas iyagaa taa dadka uga aqoon badan caadadoodii iyo wixii bale yaqaaneen baa lagu laamayaa haddii iyaga agtooda waxaani wax ka dhaca oo ka suurtagala yahay ee waa la raaci haddii kalena waa taasoo iyaga bal u aqoon badan bal kolley aaaarta waan israaciye qolooyinkii kitaabka sharxay waa saaxibu matala jaamica masaabiix oo ama masaabiix oo damaamini leeyahay oo dee dhowaan la madbuceeyo toban mujalad intan oo dhan wuxuu ka qabtay wa qaala muctamirun buu yihi muctamir waa ismi faacil oo min ictamara bas waa hadalkaas oo dhan oo dee shuraaxdua say aada u kala duwan yihiinba marka horta waxa weeyaanuun dee waa masaa-ishii xaydka xayd maxaa ugu yar iyo duhri maxaa ugu yar iyo umuurahaas bal horta waxaan leenahay waxyaalahaas xayd inta ugu yar iyo inta ugu badan iyo duhri waxa ugu yar iyo waxa ugu badan wax xad ah oo marfuuca oo jira ma jiraan oo la raaci karo way jiraan waxyaalo akhbaar lasoo naqliya laakiin wax ka sugan bal wax la ictimaadsan kara asal ahaan maaha xagga marka la eego mawquufaadkii saxaabadana wax iyadana xadaysan oo taxdiidsan oo iyadana la raaci karaa ma jirto xagga marka la eego markay noqoto ama marfuucama noqoto ama mawquufaba noqotee xayd maxaa ugu yar ama duhri maxaa ugu yariyo umuurahan dee axkaamta kala duwane waaweyne ay kaba ratimayaan marka kol hadday arrinku kaa yahay waxaa laabanka iyo cumdadu ay tahay dee wixii a'immadu ay u laabmeen ay ictimaadsadeen oo dumarka iyo axwaashood ah walow dhici karta in laba idhaa istiqraa taama oo dumarkii oo dhan dee la wada tatabucay ma jirto haddana aimadu dee wixii ay caadadii dumarkooda kuba ogaayeen markay warsadeen iyo taas ayuunbaa umuurahan ictimaadkeedu yahaye bal horta imaka halka nusuus aan soo qaadno oo jaanibkaasi ma jirto waayo waxyaala way jiraan oo akhbaaradooda soo qaadqaato ee laakiin wax ka sugan baan jirin bal dee hadduu dacfi dhow yahay dacfigeeda ayaa barhkoodna ama laguma tirin karo dee inaanu asal lahayn sida dee shadra dahrihabay aanay tukanahayn oo kale oo kala badhiyo waxyaala laftii soo arooray marfuuc ahaan ama waxyaale bal jaanibka horta ma jirto arrinku waxa weeyaan waa tajribo iyo umuurihii may caad ahaan lagu yaqaanay taas waa mid arrinta kale jirtaana waxa weeyaan kolley umuurahan kaba ratimaya waa aqraada khaasatan maxay aqraa'i tahay waa ta aan idhi aimada qaarkood waxay aqraaday ka dhigeen inuu duhri yahay luqaduna way saacidaysaa oo luqadii waa wax laguma yaqaano kuwa qaarkoodna waxay kaba dhigeen aqraadu inay xayd tahay luqadiina iyadana waa wax saacidaya bal waxyaalo kaloo dee la odhan karo way xoogeynayaanna way jiraanoo imika masaladii xaggii luqa ahaan iyadana labadiiba qurciyo waa adigu wax malaa miiqaad iyo waqti ku yimaada xaydkuna waa yimaadaa duhriguna waa yimaadaayo bal jaanibkaas ayay umuurahani ku salaysan yihin o aimadu kuba kala tegsan yihin marka maxaa masaa-isha jirta ay tahay xayd waqtigii maxaa uguba yar aimo saa dee shaaficiyo kole maalik iyo axmed iyo ay maalikmay waa isagu waa ka duwan yahay axmed iyo arrintoodu ay tahay aqooshooda mashhuurka waxay xaydka kaba dhigaan in xayd wax noqon kara oo dhiig lagu tirin kara xayd oo axkaamtii xaydka yeelan kara inta ugu yari habeen iyo maalin ay tahay laftii yoomna waa u yimi iyaga habeenna waa kaba yimi ay barhkood yidhahan yoomka waxay uga jeedaan yoom iyo habeenkii wada socda bal waa taas oo waxa weeye imaam maalik oo kale ah waxaa wax ka yar kaba dhiga dafqa mar la arkay ayaaba xayd noqon kartuu yidhaahaan bal markaa taasi iyadu waa mid oo waa arinkan waa tan aan leenahayna waa wax loo laabmayo uun caadadii dumar loo laabmay ee wax maaha xagga maxaa uguba badan ee iyaga agtooda waxa weeyaan xayd oo kale aqooshooda mid kaba mida ma kuwa ushuursan waa inay shan iyo toban cisho ay uguba badan yihiin xayd ay uguba badan yihiin taasi wax laysku waafaqsay maa saddexiyo tobanna way jiraan akhar alxayd kuwa toban ka dhigayna way jiraan oo kale duhrigiibaa isaguna imanayo oo kaleo ee duhri laba xayd uba dhexeeyo barhkood shan iyo tobanba u yar bay dhahaan intaa in ka yarna waaba laba yidhi oo intaa in ka yar arrinkuna waa ta aan sheegayo aathaar imaka aan raacnaa halkan iyo axaadiisi ma jirto wixina waa waxaa caado dumar uba laabmay ee u noqonaya dumarkiina waxaa dhici karta inay kala dudunaadaan bal markaa hadalka imaka halkani wuxuu noqonayaa wax cadoo haweenaydan ama dee dadkan caado u ahaayoo kasoo noqnoqday haddii la arko la ogaado muddadaa la sheegayo bal maalan xayd waxa weeyaan duhri uguba badan ama ugu yarbayaanay ha ka yaraadoba oo labadii xayd in intaa ka yari hauba dhaxayse waa wax la raaci karo oo la ictimaadsan karo waana hadalkaa caliya sida inooguba sugan in aimadan kale taabiciinta iyo siduu inooba soo naqliyey bal taa inooguba sugan weeye marka haddaan nidhaahno aqalulxayd waa habeen iyo maalin duhrina waxa ugu yaray shan iyo toban oo kale waana shaaficiye xanaabile iyo qowlkooda qolooyin kale dee arrinku wuxuu noqonayaa bal haddii maalin iyo habeen ay xaydo duhrigina uu shan iyo toban noqdo haddana maalin iyo habeen kale ay xaydo duhri kaleo shan iyo tobani raaco duhri kaleo xaydkii kalena maalin iyo habeen noqdo labiyo soddon cisho waa intaan adigu waa bishan kama badnaan kartaba labiyo soddon cisho saddesoddon cisho waabay dee noqon karta in ay haweeney ku cido bixi karto marka ay dawaatul aqraa tahay bal arrinku waxaan leenahay kolley waaqaco kastana gaar baa loo eegi dumarkii unbaa loo laabmayaa wixii iyaga lagu yaqaanay taas weeye ee wax tawqiita ama taxdiid oo marfuuca ama mawquufa oo inoo sugan oo halkan aan nidhaahno kaasaan ka dhaqaaqaynaa maba jirto umuurahana taasunbaabay tahay hadalkan ibnu siriinna annisaa aclamu bidaalika marka uu leeyahay way daahir noqotay bacda khamsati ayaam ayuubaaba haddana dhiig kuba yimi de haddii aan nidhaahno duhri waxaa ugu yar shan iyo toban cisho dhiigga dhiig fasaad baan ku tirinaynaa dhiig fasaad baan kuba tirinaynaa laakiin marka la yidhaha halkan waaba wax ka soo noqnoqon jiray oo ay taqaanay oo waxaan laguba yaqaanay oo kale ama dumarka ay dhahaan tan xayd bay noqonaysaa waxaaba dhici karta in lagaba dhigo xayd oo dee markaa muddadii ay xataa intaa hore kaba yaraan karto bal waxa weeye uun jaanibkaas baan leenahay khulaasadii kolley taas bay noqon arrinku iyo waxyaalahana aimadu kalaamkoodu halkan waa dheer yahay wuxuu kuma salaysanyah maxaa qurci ah waa mid haddana iyagu marka la eegay ijtihaadkoodii iyo istiqrihi tatabucay laba yimaadeen maxaa xayd ugu yar iyo maxaa duhri ugu yar waa umuuro ay ku kala tegsan yihinoo markaa dee muddaduna ay kala badnaan karto kalana yaraan karto taas bay tahay umuurahan matiga sheekhu inooguba soo dhigtayna waa ahaarta inoo soo arooriyo wax marfuuca inoomuu soo aroorin bal waxa weeyaan waa taabiciinta iyo inkaa dee arrinkaa caliyana waxay ahayd in waha loo laabmo oo wax cad haddii la helo oo markhaati lahoo haweeneydan bal matalan inay tan aragtay tilmaamaya waa la raaci karaa haddii laakiin wixii dee shaki iyo markaa waxaan suurtagalaynu yahay waa la yskaba celinaya xadaثna أحmed بn abi الرajاء qala xadaثna abu usamةa qala samictu هishaam bna curwata qaala أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنها قالت الحديث هو حديث فاطمة بنت أبي حبيش حديث كنا كلي إلى هلكي باب كي ولكتي باب غسل الدم انت إن حيد بس وقرين يا إن كدم بيسيبه وإن لا سعودي صغر روايات تيسيله ولا ده انت وهلكن كبشيغ يا أنا حفلة شن غور بي أهيد oo shan goor buu xadiidka kuba sheegayay kitaabulxayd waana inta kitaabkaba uu kaga sugan yahay waaba markii afraad baan filayaa imikana inta inoo dambaysana casharka ayay inooguba jirtaa isagoo intan kaba koobanoo waa intii uu kitaabkaba kuwa soo arooriyey xagga sanadka axmed ibn abirajaana horuu inoogu horeeyo axmed ibnu sabaax baan yidhi aburajahan baaba la yidhaahaa waan bal maalan laakiin horeynu usoo maray isaga iyo abu usaama axmed ibnu usaamaba caaisha waxay tidhi ana faatimata binta abi xubayshin faatima binta abi xubaysh ayaa sa'alad weydiisay annabiya sala allahu calayh wasalam oo qaalat waxay tidhi innii aniga ustaxaadu macnaa dee dhiig baa layga furaayoo dhiig baa iga yimaada ustaxaadu macnaa dee dhabar furan baa igu dhacayo waxaa dhiigga aan go-ahaybo falaa adhuru ma daahir noqonayo dahriga waxay iga joodaa dhiigu igama go-ayo afadacu salaata salaada maka taga dee marka xayd yimaadana salaada in la aydeynayso way ogeydoo taa way garanaysay laakiin wixiibaa dee sidii xayd lagu yaqaanayno waxaan aan go-itaanba lahayn salaadii intaa uu dhiigu socdoo dhan miyaad iska daayaa fa qaala wuxuu uhi laa may salaadii ha daynin ina daalikii arrinkaa aad sheegaysaa cirqun waa xidid macnahaasa bacda asxaabi sunan riwaaya ay leeyihin waa rakto min ashaydaanna waa cillo iyo xanuun maha dhiigan dabiiciga ee xaydka ah walaakin dacu salaata salaada daa qadra alayaami maalmihii qadarkood allatii maalmahaasoo kuntii aad ahayd taxaydiina fiiha kuwa xayda maalmihii aada xaydi jirtay in qadarkeeda iska daa uma iqtasilii maydho oo markaa dee ayaamahaasi ay dhaafaan waa iqbaalu dam iyo idbaarkii aan xalayba soo marnay xadiidkeedna inooguba sugnaa waxa weeyaan iska maydho wasalii tuko salaada tuko bal imaka halkan maxaa iyada inooguba sugan baabkii wuxuu usoo qaatay dumarka wixii ay sheegtaan ee xayd iyo xamliye dee suurtagala ama waxyaalaha xaydii ay sheeganayaan ee suurtagala dee waa laga aqbalayaao waa kan ilaahay yihi walaa yaxilu lahuna an yaktumna maa khalaqa allahu fii arxamihina yani qarinina ha sheegeen weeye dee waxaa la leeya ha sheegeen oo ha caddeeyeen haddaan lagababa rumaysanayno lagaba aqbalayn dee aayadda markaa wax faa'iido oo ay keeni lahayd ma jirto ee waxay u caddaynayaan inay uba qarinayn waa dee iyagiina ha laga aqbalo weeyo kol haddii wixii uu mumkin iyo suurtagal yahay xadiidka markaa muxuu soo qaatay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xagga marka leega inta xaydka lagaba dhigayo wuxuu u celiyey uun ayaamihii berigii hore ay taqaanay ayaamihii berigii hore ay taqaanay buu u celiyey de macnuhu waxa weeyaan iyada arrinkan mu'taman ku ah lagu aaminayaa cadadeedii ha ku noqoto dhiigganna bal maalan markaa intii ay markii hore dhiiggeedu ahaan jiray aan ciladani kuba iman intii xayd ha kaba dhigto marka intaasi muddadaasi dhammaatana bal dib ha ugu noqoto uun waxa weeyaan salaadeedii intay mar maydhato dhiiggiina iskaba maydho salaadeedii ha tukato haweyne daahir ay noqon ilaa waqtigii kale kaba gaadhayo marka xadiidka qaybtan uu soo qaatay waa arrinkana qadar alayaam alatii kunti taxiidiina fiiha oo ah inuu ammaanadeedii iyagiibaa lago iyadaa mu'taman ku ah iyo caadadeedii uu dib uguba celiyey uun dee markaa arrinkaasna dumarku isku mid maaha midbaa caadadeedu bal maalan xayd kasoo qaad maalinta iyo habeenka ay noqon kartaa mid bay marka horeba caadadeedu shan cisho iyo afar ahayd mid bay toddoba iyo inka badanba kolkol caadadeedu ahaan jirtay marka wixii waa kala duwan yahay way iskhilaafsan yahay oo taase iyadii baa dib loogu celinaya dee xaggan kale aqalulxayd iyo imse aqalu duhr iyo taasna waata aan sheegnay in khilaafka culimmadu meesha uu u laabmayo uun caadooyinkii dumarkee wax kaloo la raaco oo dee nasi aanay jirinba dee taasna waa wax isbedbedelaysa iskhilaafaysa oo axkaamtii ay kala dunaanayso bal in xadiidkan horeynu usoo maray waxaanan markii hore soo sheegnay xadiidka haweeneydan inay haweeneydani tamyiis lahayd oo rasuulka ilaahay tamyiiskeedii u celiyey lafdiga aynu xalay soo marray idaa aqbalat iyo idaa adbaratna waa marka waxa weeyaan taasi dhigiin bal dee sunanta ayaaba kuba wada sugan axaadiida sunanta kuba sugan ayaa rasuulka ilaahayna ku yidhi dee dhiigga xaydku waa dhiig madow oo la yaqaano waa la yaqaanaaye marka kaasi yimaado bal waxa weeye dee ka joogso acmaashii oo kale kan daahirkiisu waxa weeye in si wuxuu caadadii u celiyey waana ta aan leenahay dumarku kuwa dee iyaga caadadooda loo celiyo iyo kuwa tamyiiskooda loo celiyo iyo kuwa caadata nisaa loo celiyo intanunbaabay dee ku dhex meeraysan ama ay u qaybsamayaan markay dumarka noqoto bal markaa in yar khulaasadeeda markaan umu xabiibe xadiidkeeda gaadhno iyadna laga warramaya iyadu ma warinayse ayaan jaanibka in yar eegi doonaaye laakiin qaybihii aynu soo maray waa in tamyiisba uu celiyey baabay ahayd oo xadiidkana qeybta tamyiiska ay culimmadu raaciyeen marka dhiiggii la kala soocayo ee dee waxa weeyaan dhiiggii la kala soocayay ayaa muxuu waafaqayaa kolkol caadadeediina caaday lahayd kasoo qaad inay li xishaba xaydkeedu ahaa markii dambena maxaa yimi dhiig dee laba ah mid dee aada u qaliid oo thakiin oo kii xaydka laguba tiriyo iyo mid dhiig iska cas oo khafiif ahuun oo dhiig kale laguba tiriyo markaasaa waxay noqotayba hadday iswaafaqaan oo dhiiggan ay kala soocaysaa iyo caadadeedii ay iswaafaqaan waa sax labadiiba dee waatay kuba camal falayso caadadeediiyo markaasoo jaanibkaa markaan eegno waxba riwaayaadkii hore imakatani inoogama dunaanayso bal insha allahu tacala wixii intaa ka dambeeya waan yar taabeeynayna kol dee caawa inooguma dambayso kitaabulxayd inoogu dambayn doona biidn illaahi tacaala baabu الsufrati wاlkudrati fii gayri ayaami اlxayd hada kani baabu sufrati waa baabu xukmi sufrati sufrada xukumkeeda iyo walkudrati kudrada xukumkeeda ayuu baabkii yahay fii gayri ayaami alxaydi maalmaha xaydka wixii aan ahayn oo waxaa macnuu yahay haweenaydii waa daahir way ka maydhatay xaydkeedii muddadii ay duhriga ahayd baa waxay isku aragtay wax maaha dhiig wax dee cawlan oo dee hadduu markaas waxa weeyaan khafiif oo cawlanuun sufrada ama wax dee si aad moodo dhoobodhoobo oo kale biyaha aan saafiga ahayn iyo taas kudraduna waa taa ujeeddadu waxaan dhiig saafiya ahayn ee cawlaan iyo taasoo kale ah ama san dee dheecaankoo kale wix dee midabkiisii leh ayay bacda duhri isku aragtay iyo ayaamihii xaydka waxaan ahayn maxaa xukumkiisu yahay waxaan ma xayd baa laga dhigayaa mise lagama dhigayo marka taa maxay noo soo baxaysaa haddii ayaamihii xaydka ay kuba jiraan oo dhiggii saafigaaba aanu jirina sufrada iyo kudrada laakiin ayaamihii xaydka ay tahay maxaa xukum noqonaya waa umuuraha labadoodaba imakaan ogaan doonaa wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa qutaybat bnu saciidi qaala xadaanaa ismaaciilu can ayuuba can muxamadi can umi cadiyata qaalat anaha qaalat ismaaciilku waa imaamkii ismaaciil ibnu culaya ama ismaaciil ibnu ibraahim ayuubna waa ayuubu sakhtiyaani muxamedna waa ina siireen umu cadiyana waa taan xalayba soo haynay haweeneydaan nusayba qaalat waxay tidhi haweeneydaasi kunnaa waxaanu ahayn laa nacudu kuwa aan ku tirin alkudrata kudrada waa waxaa dee biyaha dhooqada oo kale midabkii leh iyo wasufrata cawlaanka oo kale oo taasi oo dee haddii bal ka soo qaado wixii ay biyaba gaadhaan cawlaan yar iyo uun ay kor noqonayaane laakiin wax kaleo adigu dhiig saafiya aan ahayn shay-an waxba kumaanaan tirin jirin ujeeddadu shay min alxayd kumaanaan tirin jirin bartaas xadiidkan uu inoo soo qaaday horta lafdigan kunaa laa nacudu saxaabiyaddanimay odhan calaa cahdi rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulki ilaahay waa tan idlaaqday aimada qaarkood sida khadiib oo kale iyana markay dee halkan la joogo qeybtan musalaxa waxyaalaha alfaadaha leh xukum marfuuc leh laakiin lafdigoodu aanu marfuuc ka ahayn sa umirna iyo nuhina iyo markay siiqadan joogaan khadiib iyo aimada qaarkood kutubta musalaxa waxay kaba dhigaan oy kala qaadaan haddii saxaabigu cahdigii rasuulka ilaahay uuba tiiriyo uu yidhaah sidaas kunaa nafcalu kada fii cahdih ama dee waxa weeyaan san oo kale cahdigiisii marfuuc buu noqonayaa waayo waxa daahira rasuulka ilaahay iilaaci waana zaman waxay soo degayo xataa haddaanu isagii la idhaah kama u warhayn dee haddii waxani aanu san ahayn oo xukum kale uu leeyahay waxyigaa kuwa iman lahaa laakiin haddii uu idlaaqu idhaah sidaasaanu yeeli jirnay uun mawquufun buu noqonayaa marfuuc ma noqonayo taas waa mid laakiin xaakim iyo qolooyin waxay leeyihin may kol hadduu saxaabi yahay ama ha yidhaaha calaa cahdi nabiyi sala allahu caleyh wasalam ama yaanu odhane marfuucun xukman kolleyna sa bukhaari iyo muslimba ay ku socdaan iyo tasarufaadkooda labada kitaabna waa taas waayo iminka xadiid musnada masaaqiibuu usoo arooriyey lafdigiina kuma sugnaa dee kuwo kaloo kitaabka ku suganna way jiraan muslimna waa siduu yeelo oo markaa tasarufaadkooda waa saa xaakim yone tasarufaadkooda waxa ay tahay xataa saxaabigu yaanu uba tiirinin cahdigii rasuulka ilaahay kol hadduu saxaabi leeya sidaasaanu yeeli jirnay ama samayn jirnay ama taa wixii laba midkaa inuu marfuuc yahay xagga xukumka uu marfuuc noqonaya lafdiguina waa marfuuc maahe taas iyadu waa mid oo imika waa xagga soo aroorinta iyo dee xujaysiga la xujaysanayo arrinta kale jirta matniga eeg uu inoo soo dhigtay kunaa laa nacudu lkudrata wasufrata shayn fii kayri ayaami alxayd iyo ayaam alxayd midna kuma sugna kuma sugna matnigiina tarjamadana uu qeyday oo imika tarjamada waxay ka dhigan tahay halkan way qeydaysaayo waa kunaa laa nacudu lkudrata wasufrata shay-an fii kayri ayaami alxayd baa markaa arrinku noqonaya waa qeyd tarjamadii uu la yimi matigii uu ku keenay tarjamado macnaa anagu kumaanaan tirin jirin sufrada iyo kudrada waxba ujeedadu wa shay xayda kol haddaan ayaamihii xaydka la joogin waa taa xaguu markaa bukhaari kaba keenay tan xadiidkan naftiisa ama tan abu daa-uud iyo way wariyeen abu daa-uud iyo markay wariyeen riwaayadoodii maxay ahayd iyadoo laakiin maxamed ee xafsa iyo oo walaashii ay kaba warinayso kunaa laa nacudu lkudrata wasufrata bacda duhri shay-an waa lafdigaas abu daa-uud duhriga dabadii shay marka halkan buu kasoo qaatuu qayday lafdigiisii riwaayadiisa maxamed dhacayna kumay sugnaynba bal markaa waxay noqonaysaa waa sida tarjamada waafaqsan lafdiga abu daa-uud markaa uu kuma sugan e waxa ay tahay kudradan iyo sufradan waa wax dee aan dhiig ahayn saafiya ama cawlan saasoo dumarkii kaba yimaada haddii muddadii xaydka dhexdiisa ay tahay dee xaydku kama dhigna mar kastaba inuu socdo muddadiisa dhexdeed mar kastana dhiiggaase haddii ay sufre iyo kudro iyo waxaan dhiig saafi ahayn intii ayaamahoodii xaydka ay tirsanayeen isku arkaan waa xaydun xaydka axkaamtii unbay leedahay taas weeye waa xaydda salaadii ma tukanayso laakiin way maydhatay haweenaydu duhrigii dabadeed bay aragtay in waxa weeyaan inaanu waxaan waxaan uu kaba yimi waana muddadii duhriga bay ka istijoon dee way ka meeshii ay gaadhayna way iskaba maydhi laakiin kama maydhanayso xayd maaha oo taasba maaha waana tii aynu soo marnay halka waa meelahan qaydkana haddaan riwaayada abi daawuud ba eegin qaydka uu ka soo qaatay caaisha oo kale waa tii lahayd ha degdegina xataa tarayna alqasata albayda waa arrinta aynu soo marnay casharkii hore ilaa waxaa ama ma cad aan idhaahno ama khaydka dee waxaa kaba yimaada ha noqoto bacda jufuufe ilaa taa aragtaan waxba ha degdegino sufradayo waa fii khilaal xayd bay ahayd muddadii xaydkay ahayd ha ku degdegina taas laakiin imaka kol haddii bacda duhri ay tahay markaa taas markaa xukumka ina meesha inooguma sugan fii khilaali muddati alxayd kudradayan sufradani waa xayd axkaamtii xaydka ay leedahay markaa bacda duhrina iyo fii khilaali muddati duhrina hadday dumarku waxaan iskuba arkaan waysadoodii way jabaysaa way ka istijoon oo iska hagaajin laakiin maydhasho iyo xayd inay wixii looga tegi jiray uga tagaan taasi ma jirto taas bay tarjamadu inoo tahay iyo dee xadiidku baabu cirqil istixaadati istixaadada xididkiis bal macnaa wixii kuba yimi ama dikriga ayuu baabkiisii yahay xadaثna ibrahim bn اmundiri qaale xadaثanaa macnun waa macnun bnu ciso isa marar hore aan soo marro aan nidhi dadkii asxaabtii maalikba raggii ugu idqaanka badnaa buu ahaa qaale xadaثani bnu abi di'bin can ibni shihaabin can curwata wa can camrata kilaahumaa can caaishata zawji nabiyi salى اllahu alayh wasalam rijaashu cid inagu imika cusubi ma jirto ibnu abi dibina waa imaamkii moxamed ibnu cabdiraxmaan weeye bal markaa ibnu shihaabna laba sheekh buu xadiidka u leeyahy midu waa curwa midna waa haweeneydan camro laydhaa curwo iyo camrana way siman yihin oo waaba tanoo can curwata ayuu kaba wariyay ibnu shaab iyo waa can camrata marka halkan habeen kalena waan soo aragna waxaan soo dhiganaynaa uun kilaahumaa ay lafdi ahaan ama khad ahaan iska gooyaanoo kilaahumaa waa curwo iyo camra labadooduba can caaishata caaisha xadiidka kaba wariya zawji nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay weynadiisii ahaydoo waxay tidhi caaisha ana umma xabiibata umu xabiiba ustuxiidat manaa dhabar furan baa ku dhacaya xanuunkan baa helay dhiiggu aanu kaba go-ahayn sabca siniina waa toddoba sannadood ayaa xanuunkaa ay qabtay fasaأlat rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam daahirku waxa weeye malaa bacda sabca siniin inay weydiiseen laakiin waxba lafdiga fadutaa haba keeni kartee bacdigoodna halkan ha u xujaysteen haddii haweenaydu ay dee istixaadadanba ahayd oy xaydun moodayso ay muddo dheerna kuba qaato intaa salaadda ay kaba tegaysay dee wixii inay xaydun may wada ahayn inaan qado iyo waxba lagu lahayn dee garashola-aan baa jirta iyo taasoo kale halkan ha u daliishadeene laftigu dee kuma cadda inay toddobadaas noo dabado rasuulka ilaahay weydiisay dee waa xanuunkeedu intuu jiray weeye laakiin rasuulka ilaahay bay weydiisay can daalika arrinka fa amarahaa wuxuu amray an taqtasila inay maydhato faqaala waxaanuu yidhi hada cirqun maaha kani xaydkii abiiciga ahaaye dhig raximka kuba ururooyo waqtiyadee macruuma yimaada oo calaa sabiili sixa uba yimaada arrinkiisu maaha waa xidid ba taas iyo xanuun iyo raglo min ashaydaan fa kaanat waxay ahayd haweenaydani taqtasilu tu maydhata bikulli salaatin salaad kastaba way u maydhan jirtay waa dee adugu howl adag salaad kastaba way u maydhan jirtay horta umu xabiibadani waa waxaaba adigu ay tahay ina jaxsh weeye zayda bintu jaxshin uma almu'miniin bay walaashee tahay mustaxaaday ahayd oo waa kaa muddadaa dheer waxaa kaloo jirta haweeney kale walaal ahaa inuu xamna bintu jaxshin la odhan jiray haweeneydan iyada umu xabiibe cabdiraxmaan ibnu cawf baa qabay waxaarur ay u dhashay umay soo naqlinba haweeneydaa kale xamna la yidhaahna dalxat ibnu cubaydillaahi baa waxa weeyaan qabay bal xadiidkeeda iyadna istixaadada kuba tacalluqsan inankeeda cimraan baaba warinayo dee asxaabu sunan baa xadiidka uu kuba sugan yahay xamna bintu jaxshin xaafid ibnu xajarna buluqiya waa kii xadiidka uu kuba soo naqlinayay bal labadan dumar ee walaala ahaa labadaba istixaado mustaxaadaadkii bay kaba mid ahay waxaa muwadaca maalik dhacay imika halkan oo iyadoo waxa weeyaan muwadaca maalik buu dhacay iyadoo zaynab bintu abisalaama xadiidka ay warinayso oo ay warinayso ana zaynaba binta jaxshin alatii kaanat taxta cabdiraxmaan ibni cawfin kaanat saxaab cibaaradaasaa dhacday zaynab bintu jaxshiyo cabdiraxmaan ibnu cawf qabay waxay ahayd haweeneyda mustaxaadada ayay ahayd zaynab bintu jaxsh marka ibnu cabdilbar oo kaliya waxay ku tiriyaan arrinkani inuu waham yahay waayo zaynab waa uma almu'miniin cabdiraxmaan ibnu cawfna ma qabin haweeneydii cabdiraxmaan qabay umu xabiibay ahaydba dee bal waxa weeyaan taas bay ahayde inay taasi waham tahay barhkood baaba yidhi waa sawaabo iyaduna magaceedu zaynabna waa ahaa kunyadeedna umu xabiibay ahayd marka meesha qalad ma jiro oo waxaabay taa ku xoogeeyaan ee zaynab bintu jaxshin markii hore magaceedu zaynab muu ahayn rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waliba bacda zawaajiye baraa la odhanayay magaceeda isagaa bedelayo waxaa la arkaa markaa walaasheed inay umu xabiibo kunyadeedii markay kuma shuurowday magaceedii la yskaba iloobay inuu markaa zaynab kuma magacaabay zaynab bintu abi salama inu soo araragnaba baray ahaydoo rasuulkaa bedelay zaynab bin jaxshinna saasoo kale ahayd bal inay taa tahaye calaa kulli xaalin laba dumaroo walaalo ah oo barhkood baa markaa arintaa barhkoodna kaba ratibay in zayn jaxshaxni mustaxaado ahayde saddexdooduba istixaadadani kuba yime bal labadan jasminayna waa umu xabiibe iyo xamna oo walaalo ahoo intuba iyadoo xaydkaas ama isdhabara furankani kuba dhacay haddaba umu xabiiba waa tan toddoba sanadood bay ahayd rasuulka ilaahi bay weydiisay rasuulka ilaahi wuxuu amray inay maydhato inuu amray de inay maydhato bal markaas waxay ka dhigantahayna maydhashadeedaasi marka waxa weyaan dhiiggeedu go-o inay dhiiggii kolley kama go-ayo ee waqtigii ay xaydka kuba tirinaysay uu ka joogsado inay markaa maydhato dabadeedna ay salaadihii sidaa ku tukato bal taasba weeye laakiin waxa weeyaan xaggan ah inay salaad kastaba u maydhan jirtay ee lafdiga waa kan inooguba sugan kolley ayimadun mucdamkooduna cibaaraduna waatay keenaysee waxay leeyihin waa wax iyadu xaggeeda ixtiyaad ay ulaba imanaysay xaggeeda ay kaga tadawucaysay ee rasuulka ilaahay muu odhan waxa weeye salaad kastaba u maydho way jirtaa laafaada saa yimi oo dee kutubta barhkood inooguma sugane laakiin xufaadii marka la eegay ibnu shihaab xertiisa raggii xufaadda ahaa iyaga taas may ahayn oo aan raggaa xufaadda ahayn baa cibaarada inuu amray rasuulka ilaahi salaad kastaba ay u maydhato iyagu soo naqliye laakiin arinka sugan waxa weeye rasuulka ilaahay inaanu amrin ee iyaduse xaggeeda ay kalaba imanaysay oo markaa iyadu xaggeeda kalaba imanaysay waa se imaam shaaficiya ay taa yidhaahaan bacdigoodna xadiidka ahaa rasuulka ilaahay baa amrayna salaad kastaba uma maydhato dee waajibkumay ahayne calaa sabiili nadbi bay adugu kuba xambaareen bal horta laakiin halkan inooguma sugno iyadana xaydkeedii waxay u laamaysay iyo siday ahayd iyo taasi inoogumaba sugna laakiin riwaayo adigu muslimyo ay wariyeen ayaa xadiidka wuxuu ahaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu iyadii amray inay dib ugu laabanta aqraadeedii macnaha wixii caadadeeda ahayd iyo intii ay taqaanay iyo aqraadeedii inay dib ugu laabanto markaa dabadeed markay daahir noqoto ay arrinkaa kaba daahir ka go-o dee tii ay dhammaato inay dibbal waxa weeye adigu intay u maydhato ay salaad kasna weysasato sidaasna kuba tukato oo lafdiga waxaan leeyahay muslim ayaa wuxua umkii qadra maa kaana taxbisuki xaydatuk waana xaggii caadadii in waxaad fadhidaa ood salaada faraa ka qaadaa iyo wixii kale haweene xaydii kaba jeegi jirtay intii ay xaydadaada ku joojin jirtay intii aanay waxaani kugu iman ku xabaasi jirtay salaada kaa hor joogsan jirtay dabadeed markay taasi dhammaato waxa weeye dee iska maydho dabadeedna iskaba tuko bal imika intan dambe waxaan leenahay taase waa kolley walow xadiidkii faadimo bintu abi xubaysh riwaayadiisii kalena ay noo dambayso isaga aan sooba wada aragnay halkan baan masalada yar tasawurkeedii sheegayna horta bal masaladan istixaadadu iyo arrimaheedu waa arrimo marka la eego iska howl badan aimada fuqahada ana marka la eego kutubtooda dee barhkood ay dheereeyeen oo intaasi casharaad bal mi-aata safaxaad barhkood ay kaba qoreen axwaashooda khaasatan qaybtay ku magacaabaan ama haweeneyd ay idhahaan mutaxayira ama muxayira waa tii wareertay ama tii wax wareerisayba ninkii faqiiha ee arrinteeda eegaya wareerisay tay idhaahaan oo iyadoo xanuunsanaysoo dhibtaa leh iyadna waxaanay qaadiba karahayn qowlkoodu sandee madhabka shaaficiya aymo kaleba madhabkoodu uu yahay inay salaad kastaba maydhato salaad kastana tukato midna aanay den weligeedba soomkiina ay dee bal waxa weeyaan taas bal inay waxyaalo saasoo kolle ruux xanuunsadii ama yusrigii shareecada iyo taasba laga yaabaa inuu dee iyo cusri iyo shiddo uu kuba yahay ayaaba qowlku yahay haweeneyda mutaxayiradee bal in yar baan khulaasayna waxaan leeyahay dumarkan culimmadu siay u qaybiyaan dhabar furkani kuba yimi kolley bal afar xaalaan kaba dhigaynaa xaalo mid waxa weeye waa haweeneydan almumayiza ama taasoo ujeeddadu tamyiiska ay leedahay dhiiggan kuba yimi ayaa laba nooc kale ah mid waa dhiiggii xayd buu sifadii leeyahy midna waa ka duwan yahoo tamiis bay leedahay way garanaysaa dhiiggeedii way kala soocaysaa taas iyadu waa mid midna waxaaba weeye almuctaada taa ay kaba cabiraan muctaadna maxay ka dhigantahay haweeneydu dee imika wax imika ku bilaabmay maaha imika ha ku bilaabmee hore caday u lahayd muddadii bay garanaysaa ay bisha marka ay joogto ay xaadadeedu kaba iman jirto iyo intay ahaydba way garanaysaa tiradii iyo wixiiba way garanaysaa wakhtigii bay garanaysaa waa haweeneyda caado lahayd laakiin waxaani kuba yimi markii dambe xanuunkani kuba yimi bal taas haddaba markaa tamyiiska iyo caadadaas hadday israacaan oo labadiiba ay haweeney keliya ku kulmaan dhibaata ma jirto xukunkiisuma bedelayo laakiin xaalada saddexaad maxay noqonaysaa in caaday lahayd tamiisna waa meeshii waa jira laakiin waa iskhilaafeen way kala duwanyiin oo macnaa waxa weya caadadoodii way ka soo qaaday ay ogeyd inay bisha madaxeeda shan cishaba xaydkeedu yahay taasay ogeyd ay isku taqaanay maxaa yimi wixii waa kan joogsanba waayey tamyiiskeedi iyo dhiiggii labada sifo kale ahaa ayaan maalmaha ahayna maalmo kale ayuu jira tanna waa caadadeedii ay taqaaneen markaa tamyiiskiiya wax iskhilaafiya caadadeedii bal waa taasoo waa xaalo arrinta kale waxa weeyaan waa taa in bal iyada waan isu raacinaya iyada tay mubtadaada yidhaahaan oo ah waa haweeney imikaba sanunbaa markay qaangaadhay ee xaydku kaba yimi lagu bilaabay markaa tamyiisna dee waxa weeyaan tamyiisna ma laha hadday tamyiis iradii taoraan raacinayna waa mumayizadiiun waxay leedahay ma jirto ma kala dhib caado horey u noqotaana mama jirto de waa si laguba bilaabay waa mubtadaa ta yidhaahaan waa mubtadaa hayra mumayizan leyn hadday mumayizatay ta hore inoo raacaysaa arrinta kalena tan hawsha badan leh dee minhaajkana ra-atu kaba bilaabi jire bal markaa taasoo ah waatay mutaxayirada yidhahan macnaha hooyna caado hore way lahayd laakiin caadadeedii way ilowday ma xusuusna qadarna kama xusuusna muddo kama xusuusna iyo qadarkay ahayd oo kale wax tamyiisay leedahayna maba jirto waxeedii horena waa taa naasiyadii ilowdayba bal markaa haddaan eegno saddex xadiid baa meesha jira usuusha baabka aan leenahay mid waxa weeyaan waa xadiidkan faadima binti abi xubaysho isagu markaan riwaayaadkiisa isu geyno kuwana aan sooba aragnay barhkood aan kitaabka inoogaba sugnayna rasuulka ilahi ku yihi dhiigga xaydka waa la yaqaanaaye uu tamyiis u celiyey waa imaka xadiidka inay haweenaydu tamiiskan ay leediyo dhiiggan ay leedahay kala soocaysa ay u laabanto kii isagu dee xoogga lahaaya xayd sifadii lahaana xayd uu noqdo intii kalena ay daahir noqoto bal waa xadiidka waa xadiidka faadima binta abi xubaash wuxuu keenayaa tamiis oo loo laabmo midna waxa weeye waa caado oo waa xadiidkan umu xabiibeen hayno riwaayaadkiisa muslim iyo dee asxaabu sunan riwaayaadka inoogu wariyeen halkan waa kan koobanbe oo ah rasuulkii ilaahay inuu ku yidhi qadarkii ay markii hore xaydkaagu uu ku joojin jiray uu ku xabaasi jiray fadhi markaa caadi haweeneedii lahayd waa caadadii midi waa tamiiskan khaaska midna waa caadadeedii gaarka ahayd midna waxa weeye labadii midna maba aha caadadii ma jirto tamiiskiina maba laha xamna bintu jaxshi baa xadiidkeedu taas ahaayo rasuulka ilaahay muxuu u celiyey inay haaliba caadaati nisa oo dee lix cisho taxayadii fii cilmilaahi sitan oo sabcan waa kii lafti waa lix cisho ama toddoba cisho xaydkaa kaba dhig saa dumarku intay xaydaan intooda badan weeye saddex iyo labaatankii kalena ama afar iyo labaatankii kalena duhri bay noqonaysaa taa bal weliba taas arrin baa la socotay inay labadii salaadoodba mar ay maydhato saa salaada isu raacraacisee bal markaa maxaan haynaa iyadoo rasuulka ilaahay dumarka caadaadkoodii ama qaalib caadaati nisaa u celiyey waa xadiidka xamna waxaa kaloon haynaa iyadoo ruuxa caadadeedii gaarkayd uu u celiyey waa xadiidka umu xabiiba waxaa kaloon haynaa iyadoo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tamyiis dhiigga la kala soocaye uba celiyey markaa maxaan leenahay waana wax iska sahlan haddaan dariiqaa raacnoon iyadoon kuba gaabsano tafriicaadkii badnaa iyo tashdiidaadkii aan meesha kaba saarno eh haddii haweenaydu ay dhiiggeedan kala soocayso oy tamiis leeday tamiiskeedii unbay intii xoogga lahaydna xayd kaba dhigi intii kalena duhri marka kaasi dhammaadana wuu maydhanuun si aynu soo maray wixii kalena marka dambe uu yimaadana si unbay yeelaysaa taas weeye hadday haweenaydu caada horay lahayd ay xusuusantahay qadarkeediiyana caadadeedii unbay dib ugu laamaysaa intii caadadeedu ahayd ayaamihii ayuunbay ka dhigaxayd wixii kalena waa duhri dhiigu haba socdee bal taasba weeye haddii haweenaydu labadaa midna aanay ahayn oo ama mubtadadaa hayru mamayiza ay tahay ama mutaxayiro ay tahay ha ku laabanto dumarka caadaadkoodii ha loo eego maxaa u badan lix cisho ama toddoba cisho intiibaa xayd lagaba dhigayna wax kaloo aan ku kala soocnaa ma jirto dabadeedna intii kalena duhri bay ahaan markaasiin dee habkan ah salaad kastaba ha tukato in haddana salaad kastaba ha maydhato soom hadday isiraadee bishii ramadaan soomna dee bil iyo bil iyo laba cisho weliba ha soomto laba bilood oo dhan waa adigu sucubaad baan leenahay waxba aynaan uba baahnayn arrinta kale inoo harhsanin waxa weeye haweeneyd caado way lahayd tamyiisna way leeday waanu iskhilaafsan yihin caadadeedii waqti bay ahayd waqtigii waqti aan ahayn ayaa dhiiggana uu kala duwan yahay waqtiga caadana maba kala duuna hadduu doono oo ma kala soocayso ama kii iska khafiifkaaba waqtiga caadadeeda kabay yeelaysaa shaaficiyada agtooda oo kale iyagoo ka dhiga waxaan waa wax dee dhiigga naftiisii aan kaba helay ayaa waxaa waqtigiisa ka horeynaya tamiiskay horreysiiyaan oo tamiiskay markaa caadadii hadday iskhilaafaan xanaabiladoo kale halkan way ka yar duwan yihiinoo caadadii horreysiyeen walow qowl male axmedoo taa hore waafaqsani jiro iyagu waxay ka dhigaan caadadii inay ka xoog badantay adigu waa labadooda tamyiiskana waa la horreysiiyey oo aimada sidaa shaaficiye oo kale caadadaa la horreysiinaya waa markay iskhilaafaan tamyiiskii iyo caadadii hadday wada socdaan dhibaato maleh bal khulaasadii aan sheegayna marka hadhow waxay la tahay dee haweeney kasta oo ay waxaani kuba yimaadaan markan ususha axaadiida u kala celino fatwadeedii iyo waxay say u camalfalaysa way dhib yaraanaysaa way sahlanaanaysaa tacqiidaadkaa badan ee ay mutaxayira leedahayna waan iskagaba baxaynaa kolley iyo cusriga iyo shidada bal intii aan silahaa tilaahayn intaas weeye walow markaa dee kole durusti abi daauudka axaadiia yar dhaadheeraydoo dee hadalkeedu markaa intan kaba dheeraa baabun ama baabulmar'ati bal wuxuu u baabaysan yahay haweenaydii taxiidu xaydaysa ama bacda alifaadati dawaafkii ifaado dabadeed waa xaj baa la joogaa haweenaydina way soo xajtay maalintii ciidda ayay dawaaftay dawaafkii ifaado markaa xajkii way ka taxallushay ka dhigan tahay waxaa u harsanun baqaayaadkii mabiidka iyo ramyuljimaarkiiyo waxaa iyo hadhow marka la baxayo dawaafulwadaac baa harhsan waqtiga caynkaasa ayaa xayd ku yimi dawaafkii ifaadana way laba timi maxaa xukumku yahay waa tan baabkeedii oo wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadana cabdullahi bni yuusufa qaala ahbarana malikun can cabdillahi bni abi bakr bni moxamed bni camr bni xasmin can abiihi can camrata binti cabdiraxmaan can caaishata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam ilmaalika cid inta ka dambaysa waa labada nina isdhalay oo weliba culimana ahaa si qaara taabiciin labadooduba malaqaadino madiine ka wada noqday in cabdullaahi iyo abihi abubakrin waa labadoodu iyo dee camra intuba waa taabicaadk waa taabiciin saddex taabici baa israaci intuba waa wada ansaarin caaisha waxay tihi annaha qaalat waxay tihi lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ku tihi iyada xaydkeed iyo umurihiisii waan soo marayoo wakhtigan daahir bay tahay yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ina safiyata safiya binta xuyayin qad xaadat way xayday habeenka la joogaana waa habeenkii laga soo dhaadhacayba mina weeye muxasab la yimi rasuulka ilahina habeennimo doonayay inuu baxo waa waqtigaas adugu markii jamaraadka ay usoo dhammaadeen mine lagaba yimi wey ayay ku tidhi in safiya way xayday qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam markaa rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi lacalahaa waxaa laga yaabo ay mudan tahay taxbisnaa inayna xabaastee waa la soconayo habeenkaaba rasuulka ilaahi inuu dhulkan ka guuro galuu doonayo madiino ku laabmo inay ina joojiso ina xabaasto oo loo nagaado markaasuu haddana su-aashan la yimi alam takun miyaanay ahayn daafat mid dawaaftay maca kuna maalintii ciidda marka dawaafayseen waa yowma naxri miyaanay idinla soconoonay dawaafkii ifaado laba dawaafin faqaaluu waxay yidhahdeen waa dumarkiiyo dee haddii dad kaleo maxaarima ay joogeen waa dadkii balaamey way dawaaftay oo dawaafkii ifaado way laba timi qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi isagoo la hadlaya iyadii fakhrujii bax taas buu ku yidhi iska bax haddaba ujeeddada dawaafkii wadaac uu kaa dhacay weeye ee inay jamraadkii waxaa iskaba tuuranayso taasi kumay xidhnayn dahaaro dawaafkii wadaac kol hadday dawaafkii ifaado laba timi uu kaa dhacayo iskaba bax bal labada dariiqna waan siraacidaynaa uu imakay noogaba dambeysay ama labada xadiid baan leenahay xadaثna mcl bnu asadi qaala xadaثna whaybun can cabdillaahi bni daawuusin can abihi can ibni cabaasin qaala anahu qaal wahaybku san hore usoo maray waa wahayb bnu khaalidin wahayb ibnulwardi kitaabka inooguma sugna mucala bnu asadna ninkii isna iqada ahaa bahs bnu asad walaalkii weeye waa reer basra waana dadka iyagu atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweyna waa nin iqo aada u idqaam badanoo bukhaari iyo muslim adigu abu daawuud baa ka maqan rijaashii laakiin abu daawuudna waxa weeye kolley wuxuu kaba wariya kitaabuulqadar buu kaba wariyaa oon dee soonta kaba mid ahayne laakiin intooda kale riwaayu ku wada leeyahay bal wuxuu yidhi markaa cabdullahi bn daawuus can abiihi dee qoladan waan soo aragnay ama mar kale way noo dambeeyaane can ibni cabaasin qaala anahu qaal ibnu cabaas baa wuxuu yidhi rukhisa waa la rukseeyey ee cidda waa arin sharciya ruksayn kartaana waa rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lilxaa-idi haweeneydii xaydka lahayd an tanfira inay baxdo iska socoto weeyo maka kaba tagto idaa xaadat hadday xayday macnaa waxa weeye nufirku waa dee iyadoo dawaafkii ifaado laba timi dawaafkii wadaacuha kaba dhacayaa weeye wakana bnu cumara sanadkii horuu mawsuul inoogu yahay cabdillahi bn daawuus can daawuus ibnu cabaasun baan ku jirin ina cumar wuxua yaquulu mid yidhaahaa fii awali amrihi arinkiisa kiisii hore waa markii hore inahaa laa tanfiru haweeneydu kol haddii xaydku kaba yimaado dawaaf wadaac bay u nagaanaysaayo ma baxayso uma samictu daawuus baale waan maqlay yaquulu intaa dee wuxuu ogaaday cilmigane iyo rasuulka ilaahay ruksadiisane yaquulu xaaluu ku qowlayo tanfiru way baxaysaa way iska tegaysaa dawaafkii wadaacnahu kaba dhacaya ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rakhasa lahuna waa u ruqseeyey bal kolley umuurahani xaj bay inooguba imanayaane khulaasada masaladu waxa weeye haweenaydii dee waxa weeyaan xajtay haddii iyadoon dawaafkii ifaado aan laba iman xaydku kaba yimaado maalan dee maalintii habeen intii aanay dawaafkii ifaado u suurtogelin buu kaba yimi dee way nagaanaysay sugaysaa ilaa ay ka daahir noqonayso dawaafkeedii inay xajkiiba kamay taxallulin ruknigii xajka ama arkaantii xajka kuwii ugu ahamsanaabaaba kaba maqan way fadhiyaysaa ilaa intay ka daahir noqonaysay dawaafayso taasba weeye waaba kan rasuulka ilah yidhi alam takun daafad maca kuna waa dawaafkii ifaado laakiin maxaa jirta haddii haweeneydu dawaafkii ifaado way laba timi dawaafulwadaac baa dambeeyo rasuulka ilaahay si guud dadka uu amray dee inaan ilaa uu cahdigooda waxa ugu dambeeyaa beytka noqday inaanay ka tegin makaa taas uu rasuulka ilaahay amray dumarka waa laga soo reebayaa xadiidka cumuumkiisa oo kol haddii ay dawaafkii hore la yimaadaan dadkii uma nagaanayo iyaduna safarkeedii kama hadhaysee way iska soconaysaa waanu ka dhacaya intaas baa axaadiida inooguma sugan in arinkan ina cumarna kolley aabihiina waa suu odhan jiray oo waxay iyagu ku adkayn jireen iyagoo cumuumkaasun malaag ka warhaye ah rasuulka ilaahay cahdigiina ka ugu dambeeya ha noqdo beydkoo dawaaftaan inaanay baxahayn ay sugayso kolley qowlkaasna waxaa qabay zayd ibnu thaabit iyo taasna isna dee beriyo dambe kuma fatwoon jiray bal saxiixa muslim bay inooguma sugan tahay zayd ibnu thaabit inuu ibnuibnu cabaas ku yidhi ma waxaad dadka ugu fatwoonaysaa haweeneydnu haba baxdo markaasuu ku yidhi adigu haddaana dee saa maqlahaynba bal hebla waa haweeney ansaar ahayd oo ayuu yihi taa weydii oo rasuulka ilaahi muxuu ku amray markaasuu u tago markuu ogaaday buu isagoo qosliya kuba soo noqduu yidhi arrinku dee waad runbaad sheegtay oo waa taasee dad kala duwan baa qabay in ay sugayso oo dawaafkaas ay markaa u hadhayso qaafiladeedna ay uga joogayso ilaa intaa ay ka dawaafayseen laakiin maxaa jirta ruksadii dee ibnu cumarna markuu taa ogaaday qowlkiisii hore uu kaba laabmay bal taas baa iyada inooguba sugan xadiidkuna waxaanu daliibal u yahay haweeneyda xayd kale inaanay dawaafayn dee taasna waa tii xadiidka caisha aynu kuba soo marray ma dawaafaysa haweeney xayd leh hadday dawaafayso haweeney xayd leh ay dawaafayso hadalkanba ma yimaadeena iska dawaafunbaa laba odhan laaya waata iyada inoogu suganoo dee shardiba waxa u ah dahaaro baabun idaa ra-at hadday aragto almustaxaadatu haweeneydii dee istixaadadu ay kuba timi adduhra duhri ay aragto oo macnaa waxa weeye dhiigu dhiig cirqibo dee waa kaasoo ahaa dhiigga istixaadada duhrigay aragtayna bal maanta waa tii aynu xadiidkii faatimo binti abi xubaysh weeye iqbaalkii iyo idbaarkiina waataynu hore uba soo maray halkana imika ay nooguba sugan tahay waxaana yidhi tamyiis baa rasuulkii ilaahay dib ugu celiyey duhrigan ay arkaysaa dee haweeneyduna waxani waa wax joogto ahoo duhrigii loogama jeedo dhiiggiibaa go-ayba aslankaba joogsaday ee waxa arintu ay tahay waqtigii ay xaydka kuba tirinaysa iyo dhiiggii ay xaydka ku tirinaysaa kadhama ka go-ay waxay aragtay duhrioo macnaha dhiiggii kale ee aan ahayn zamankaina istixaadadna haweenina mustaxaadadna waa daahire waa daahire axkaamu ayay leedahay iyadoo dhiiggi jire waxay aragtay wixii bal maalan taas ahayd ee aan dhiiggii xaydka ahayn marka maxaa arinteedu ay noqonaysaa say yeelaysaa qaala bnu cabaasin bal taa waxaan uguba fasirnay haddii aan idhaahno imanka mustaxaadadan aan duhrigii kaba dhigno oo laftigii dee haweeneydii xaydka lahayd aan kaba dhigno kolley hadalka ibnu cabaasiyana tan tarjamadan kuba fasirayna sheekuna tarjamada inoo dhigto dee macnihii kolley inay haweenaydu kol haddii ay duhri aragto inay maydhanaysaa taasi haweeneydii xaydkaaleed wax iska macruuf buu ahaa ee arrinka tan mustaxaadadu duhriga ay aragtay waa markii xaydkeedu ama caadaha u laabanto ama tamiisaba jire ay duhri aragto oo ama dhiiggeed caadadeediibaa dhammaatay intay ahaan jirtay ama tamiiskiibaaba dee dhiiggii lagu tirinaya istixaada meesha yimi markaa xukun muxuu noqonayaa ibnu cabaas hadalkiisa inoogaba iman wuxu uhi qaala ibnu cabaasin taqtasilu way maydhanaysaa wa tusallii way tukanaysaa walow saacatan macnaa dee istidhaar iyo waxaa umaba baahnay kol haddii arintii tamiiskiiba uu xasilo ama caadadiiba ay dhammaato waqtigii ay lagu tirinaya inay daahir tahay arintu ay tay dhiiggii kaleba haba jire inta iskaba maydhato ayay tukan saacadba haba noqoto wayaatiiha zawjuha ninkeedna waa u imanayaa idaa sallat hadday tukato dee kol haddii salaadii oo kaba weynba ay u bannaanaatay ninkeedoo la kulmaa haddaanu xanuunkeedan iyo dhibtan haysata aanu jaanibkaas eegin ama isagu aanu dee kolley dhiig baa jira aanu si kale isagaba dhowrin wixii bannaanaa ayay kaba mid tahay khashaankeedu waa bannaan yahay oo dee axkaama daahiraad bay leedahay wayaatiiha zawjaha idaa sallat alsalaatu acdamu waxaa dhici karta bukhaari inay tafaquhiisii tahay waayo saciid ibnu jubayr iyabaa hadalkan lagaba soo naqliyey aimadu markay tatabuceen hadalka ibnu cabaas taasi kumay sugnayn ee bal muhimku sawjkeedna waa u tegayaayo dee sababta kol haddii salaadiiba loo baneeyey oo iyadoo dhiigani jira ay salaad tukanayso wixii kalena waa u bannaanyo kaba mid yahay qishaankii zawjku xabnaba ninkeedu waa u tegi jireen xadaana axmed bnu yunusa can zuhayri qaala xadaanaa hishaamn can curwata can caaishata qaalat qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa aqbalat ilxaydatu eeg cidduu ku yidhi waa faadimo binta abi xubaysh wey waa xadiidkeedii waa riwaayadii inoogu dambeysay weeye waa markii shanaadaynu soo aragno intaynu dee markaa hore qaslu dam mooye intii kale afar baa halkan aynooguma sugnay kitaabulxayde idaa aqbalat ilxaydatu xaydadu markay soo qaabisho manaa xaydadu say umaanaysa ay timaado dee waaba tamyiis bay leedaan idhi calaamaadkeedii iyo sifaadkeedii baad aragto dhiiggii kaba aragtay fadaci salaata salaadii daa iqbaalkii wayda adbarat markay daba jeedisee iyadu haddii uu ruuxu uu caadi yahayna dee waa inqidaacii iyo dhiiggoo bilaabma iyo dee inqidaacii horeynu soo sheegna xalaytan taa kaba soo hadalay hadday halkan istixaadada tahayna hadday tamyiis tahayna dee sifadii dhiiggii lagu tirinaya xaydka ayaa tegey oo kii kalaa bilaabmay faksiri canki dama dhiigga iskaba maydh dee maaha uun maydhiga inay kuba kaaftoomaysa waataynu soo marray ikhtisaalla dhiiggii waa iska maydhaysaa waana maydhanaysaa wasallii tuko oo kol haddii dee idbaarkaasi yimi rasuulka ilaahay wax kale lamuu sii sugin ee wuxuu amray inay markaa iskaba maydhato dee waxa weeyaan intay maydhatona ay iskaba tukato kolley macnuhuna waa inoo cad yahay baabkii ugu dambeeyey kitaabuadigu baabka kalena isagu ku xidhanyay baabu salaati cala nufasaai wa sunnatiha adaa baabu bayaani salaati wuxuu baabaysanyahay salaadii lagu tukanayo cala nufasaai haweeneeda nifaas kale iyo wa sunnatiha macnaa way dhimatay umulbay kuba dhimatay haweenaydii dhiiggiibay leedahay bal salaaddii laguma tukanaya waa salaaddii janaaso iyo sunnaheedu wuxuu halkaa iyo dariiqadeed iyo sida lagu camal falaya ay tahay kolley markay noqoto axkaam dee haweeneed nifaaska iyo xaydku waa isla axkaam oo dee axkaamahaas walow dee iyada haddii dalaaq iyo waxaasi jiray wadculxamli iyo waxtaas uu kuba xasilayo waxa weeyaan wixii uu xaydku manciyayay nifaasna uu manciyaa taas weeye waa isla axkaam sheekhu laakiin raximah llahu tacaala xadiidyadii baabkan kuba soo aroray wax shardigiisa gaadhsanun xadiidkan ahayni ma jiro xadiidkan salaada lagu tukanayo ku tacalluqsanunbuu waxay nifaaska kuba tacalluqsanaa inooga soo arooriyey ee waxaan leenahay hadduu salaad ay tahay iyo hadday soom tahay iyo haddii umuurihii kale xayd mancihi jiray nifaasna waa la xukumuun ee wax saasoo khilaafoon sheegnaana ma jirto taas oo waa la xukumuun ee laakiin sheekhu qeyb unbuu wax ku tacalluqsan xadiidkan buu inoo soo oo ah xagga salaaddii laguma tukanayo haweenaydii xaydka lahaydna la midun bay noqonaysaa iyadna jaanibkane xadaثna axmed bn abi surayjin qaala akhbarana shabaabatu qaala akhbarana shucbatu can xusaynin اlmucalimi oo kolley ibn abi surayj waa dee horaan usoo araragnay waa tii cawna waan haynay can xuseyn اlmucalimi xuseyn ibni dakwan can ibni buraydata can samurata bni jundubin ana imra'atan maatat sanadku kolley waa rijaashii kitaabka nin mubhama inoogu suganoo can ibni buraydata buu ihi ina burayda ilmo buraydana labay ahaayeen waa sulaymaan iyo cabdullaahi ilmo burayda saxaabigii jaliilka buraydat bnu xuseyn baa labadaba dhalay waa laba noo mataano ahaa laba noo dee hiqaadii ruwaadaba ahaa labadooduna kolley malaa marwe iyo qaadiyaba kaba noqday aadna waa u waaweynaadeeno barhkood dee malaa mid ahani boqol markuu boqol jir buu kuba dhintay kalena wax saasa hadduu toban sanadood kaba horreeyay sagaashan jir buu kuba dhimanayaa bal labadaas baa jira waxaana jirtay dee qolooyinkii hore muslimka labada kitaabka way kuba sugnaayeen ibhaamkana waa kusoo noqnoqonayay kitaabka markaa daabit baa jiray xaafid ibnu xajar tahdiib tahdiibkiisa ku sugan oo lagu kala sooco lagu kala garto marka sidan oo kale isagoo mubhama ay yimaadaan kolley daabitkaasna waraaq baan kusoo qornay oon kuba soo naqlinay aan kusoo qoray waxaana daabitka naftiisa nadmiyey sheekh maxamed cali aadam xafidahullah bal taasoo nadmigiisana aan soo naqliyo dee waraaqaha waa la haystay ee waxaan leeyahay marka muslim joogno haa sax waan u baahanay labadooda inaan kala garanno laakiin bukhaari markaan joogno sulaymaan kuma jiro waa cabdullaahi uun isaga markaa ishkaal ma jiro ninkan kitaabka bukhaari ku sugan waa cabdullaahi ibnu buraydata weeye ee amaa sulaymaan ibnu burayda asxaabu sunan ilarbac iyo muslim ayuu kitaabkiisa yahay ninkan kale se waa kutubta lixda aba markaa markaan bukhaari joogno ibnu burayda haddii laydhaha ishkaal inooma imanayo uma baahnin inaan kala socno sidaa dee muslim uguma baahnayn ama asxaabu sunan marka la joogo loogu baahanya shanta kitaabe kaleba waa loo baahan yahay ee daabitkii aan sheegnayna waa kii waraqa waa la haystay berigaasoo waraqa dadka waa la wada gaadhsiiyey bal markaa waxa ay tahay waa cabdullaahi ibni burayda sulaymaan walow laba idhaa labada ninka xooga badan weeye kitaabkeennan riwaayo kuma laha ee shanta kitaabee kale kuma sugan yahay marka wuxuu yihi can ibni buraydata can samurata bni jundubin ana mra'atan haweeney ayaa maatad dhimatay fii badnin calool bay kuba dhimatay macnaa waxa weeye nifaas bay kuba dhimatay uun oo waxa weeyaan sadee wuxuu soo celin doonaa haddii a la idhaaho janna is markan gaadhno maatat fii nifaasihaaba halkan fii badnin o macnaa fiiduna waa ti macnaa sabab tahay oo bisababi badnin weeye waa caloosheeda dee waxaa kaba yimiyo dee umusha ay umushay bay uba dhimatay fa sallaa waa tukaday calayha korkeeda annabiyu sala allahu calayhi wasalam faqaama wasadahaa wastahaa labadaba way kuwa dabdiye kolley farqina oo udhexeeya labadoodi waxau istaagay rasuulki ilaahay markuu ku tukanayay dhexdeediibuu istaagay taas weeye xadiidka kolley axkaamtii dee xaydkiiyo wixii aan haynay noogumaba sugna ee arrinka kale halkan ay yidhaaheen sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu tilmaamayaaba haweeneedna waa ta dhiig gale salaadii umay bannaanayn soom uma bannaanayn laakiin waxaa iyada aanay la iman karayn kama dhigna markay ku tukan ay iyadu dhimato inaan dee salaad may tukanayno iyadaba salaad may tukan karayn imika kuma tukanayno lama odhanayo waatana waa lagu tukanaya wey tii xayd kaleedna waa taas oo kaleo haweeney xayd lahada dhimaato waa la maydhaya sa dadkii kaleba loo maydhayay markaa la maydho dabadeedna waa lagu tukanayaa oo xaydkeedan iyo nifaaskeedani maanic ma noqonayo salaaddii lagu tukanayo taas maanic ma noqonayo waana isla markaa waxaan leenahayna islaba xukum fa salla calayha nabiyu sal l slam faqaama wasada haadan ragga halku madaxa kaba joogsan jiray iyada halkan dhexdeeda ayuu markaa isagu ku toosayo bal maalan uu aduu istaagay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dee waxaana ay tahay un ruuxan xadadkani haban jiriyo umuurahan maydhi waajibinaye horeynu taa usoo aragnay xaydke jirkeediiyo waxeediiyo waa wada daahir weeye waa ruux daahira oo kale markaa salaadiina waa laguba tukanayaa ti xaydlood ahaydna waa la mid baabun cunwaan lama jiro tarjama muu raacin waxaana culimmadu yidhaahaan raximahu llahu tacaala raximahum ullahu tacaala bukhaari raximahu llahu tacaala marka uu baab dhigto aan wax tarjamo aanay laba socon baabkii kan ka horeeyey ayuu fasal ka mida yahay baabkii kan ka horeeyey ayuu fasal ka mida yahay taasoo adigu bal markaa waa iyadoo faslun halkan yidhi baabkii hore un fasal kaba mida waana tan xadiidkan oo wuxuu yidhi markaa musanifku xadaثna الxasan بn mudriki qaala xadaثna yaxya bn xamaadi qaala akhbarana abu cawaanata ismh اlwadaaxu min kitaabihi qaala akhbarana sulayman الshaybaaniyu can cabdillaahi bni shadaadi qaala samictu khaalatii maymuunata zawja الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam anaha kaanat takunu xaa'idan xagga sanadka waxaan filaya abu cawaana iyo inta ka dambaysa waddadan soo wada aragnay labada ka horeeya ma xusuusni alxasan ibnu mudrigna albukhaari waa isla dabaqo saa uma kala weyna oo waxa weeyaan taasba ninka bale waxaan leenahay n waa nin dee dabaqadan marka dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii dhexe weliba kuwoodii waaweynaa ma aha bukhaari iyo nasaa-i iyo ibnu maaja buu kutubtooda kuba sugan yahay kolley nin dee raggaa xifdigood iyo itqaankoodu badnaana maaho bal matalan taas sheekha ka dambeeya yaxya ibnu xamaadna bal waxa weeya waa nin hiqa ah oo caabidna ahaa dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyeyna ama kuwoodii ugu yaryaraana kaba mid ahaa abu daauud wixii aan ahayn riwaayo waa ku leeya abu daauudna kitaabkiisa naasikh iyo mansuuqa ayay riwaayadiisa wuxuu halkuu wax kaga wariyaytay ee sunantaanu wax kaba warin yaxya ibnu xamaadna waa sheekha bukhaari un bukhaari waa la kulmay yaxyaba waxbuu kaba wariyaa oo waa soo gaadhay waxaa dee meesha muuqata unsow halkan baa sheekhu raximah llahu tacaala leeyahay waxaa la arkaa xadiidkan iyo dee waxaa la midkee uu xasan ibnu mudir kaba wariyay isagoo sheekhiisan kale yaxya isna kaba sii warinaya wax isaga dhaafay oonu isagii ka maqlin sheekhiisii yaxye ayay tahay marka markii isagii intani ay dhaafteenu kaba maqlin ayuu ninkanu aad xadiidkiisa u yaqaanay oo aadna u laasimay ayuu dariiqiisa wax kaba wariyey laakiin yaxya ibnu xamaadna sheekhadiisa ayuu kaba mid yahay cibaaradan abu cawaana ismuhu lwadaaxna waa magaciisii abu cawaana dee waa ka badane wadaax ibnu cabdillaahi lyashkuri baa la yidhaahaa waa nin dee bal matalan yashkurkaa loo nisbeeyada ninkii xoreeyey ayaa reerkaas ahaaye isagu reerka kama dhalane dee waa mawaalidii reerko ninbaa bal isagoo weynoo caalima xoreeyey kolley malaa qisada xoreyntiisa iyo waxyaala kolley nugtay leedahay waqti kale ayaan biidnillahi soo naqlin doonaa marka ninkan yaxya ibnu xamaadna kolley amiinantiisu qabaan filaya abu cawaana khatankiisa ayuu ahaa min kitaabina wuxuu leeyahy waxaaba la yidhaah walow nin hiqa ayahay wadaax ama abu cawaana markay weliba kitaabkiisa noqoto kitaabkiisu aad buu u dabdisnaayo xifdigiisaba oo kasii horeeyey waa kitaab aad u dabdisan bay ahaayeenba oo marka uu xifdigiisa wax ka sheegayo iyo markuu kitaabkiisa ka waramayo wuxuu sii itqaan badan yahay marka uu kitaabkiisa kaba waramayo tan buu deeta yidhi kitaabkiisu noogaba warramay kitaabku haystay uu noogaba warramay inta kale sulaymaan shaybaan iyo kuwa kale waan soo aragnay maymuna waxay tidhi anaha kaanat waxay takuunu mid ahaanaysa xaa'idan oo macnaa waxaa dhacaysay inay xayd leedahayba laa tusalli aan tukanahayn dee kol hadda waa arrintii xaydka walxaal hiya iyadu muftarishatun ay goglan tahay macnaa ay jiifto weeye bixidaai masjidi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay halkii uu kuma sujuudayay ama uu kuma tukanayay dhinaceeda ay jiifto wahuwa yusalli calaa khumratihi isagoo rasuulka ilaahay ku tukanaya sijaadadiisii khumraduna waa sijaad ama asajaad ay leeyihin waa markaa wejiga iyo labadaa kaf intaas dee qabowga iyo kulaylkiiyo waxaasay iskagaba celin jireen laamaha nakhiishoo la feedhayna way kaba samayn jireen khumrada waxay yidhaheen khumro wax loo idhi liinnaha tuqadil weja wejigii bay qarinaysaa oo barhkoodba ayma kala duwan oo aimada luqada ay soo naqliyaan khumro marka la odhanayo waa markay qadarkaa tahay ee intaa wejiga iyo labada kafe hadday ka weyn tahay xasiir iyo waxbaa la odhanayaa bal markaa kolley aimadii luqada waa tan ay iyagu bay yidhaahaan ibnsaaxibu nihaayana waxaa buu yidhaha intaa wax haddi ka weyn hadday ta laguma magacaabayo laakiin khataabi imaamkaas baa le may eh saxtaa waa la yidhaah waana asale wixii sajaadaad san sajaadadan aan kuma tukanoo kalena waa lagu magaca waa lagu idlaaqaya wuxuu soo qaatay xadiid bacdu asxaabi sunan ay wariyeen oo ahaa rasuulka ilaahoo khubro ku fadhiya injiir laambadii waa laambadii dee ina iyagu may lahayn baa san fanuuskanizugaagaasiya may lahayn ba waa laambadihii la shidan jiray taalkii shootarigii ama tii qabtay ayuu soo jiido khubradii rasuulka ilaahay ku fadhiyey ayuu dabkii laba yimoo qadra dirham ayay kaba gubatay markaa rasuulka ilaahay uu ku fadhiyey de markaa waxay noqonaysaa wax wejigii ka weyn kol hadduu kuma fadhiyo bal markaa aimada luqadu taas kaba daba tageen iyo aimada hariibkaan u jeedaaye laakiin intaa in ka weyna khumradii waa lagu idlaaqaaye maxay leedahay imaka maymuuna waxaa la joogaa aqalkii bay joogtaa masjidkana maaha masjidkii rasuulka ilaahay nabowi ahaa ee dadka uu kuba tukinaye waa meeshii uu ku sujuudayay iyo halkii uu ku tukanayay aqalka markaay noqoto ayay dhinaciisa jiiftay iyadu xayd bay leedahay rasuulka ilaahayna sijaayadiisaasu ku tukanaya salaadiisii habeenimo idaa sajada marka uu sujuudo asaabanii bacdu thawbi oo hataa halkaa horeba aan nidhi dee salaadani nicaynteedu waa daahir iyo wataa lagu tukanayo oo xadadkeedani iyo dhiiggeedani ma horjoogsanayo in laguma tukado waa baabkii kaba midoo waa inay jirhkeediiyo waxaasi daahir yahay bal maradeedin ay huwan tahay iyadoo waqtigaas ay tahay duhri laguma tirinayo haddii ruuxii musalliga ah ay wax ka agaadhaan inaanay salaadiisii fasaadinayn haddaba halkiiba iska jeeftay waa dhinaciisii rasuulku markuu dee intuu taagan yahay maradiisiina waa ka dheertay marka uu soo sujuuday inay dhinaciisay jeeftaaye ayaa maradiisii wax ka mid iyadii oo xayd leh uu gaadhayay dee salaadiisina rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa iskaba wadnayo kole waa macnaha inay dee badankeediiyo waxyaalahaas waa macnaha soo ogaana ay daahir tahay weeye kitaabu tayamumi wallahu subxaana watacaala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka